dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan naftiisa ayuu khatar u geliyey si uu u badbaadiyo nafaf badan marka su-aashaasi maxaad ugu jawaabi lahayd xaqiiqi waxaan jawaabtu waa waa mid iska sahlan maxaa yeelay nafteyda waa mid keliya inaan inaan dad dilo waxaa igala sahlaneed aniga markaas inaan inaan badbaadi karana suuragalay aheed inaan inaan mataqaana dhimo karana iyadana sidoo kale suuragalay aheed oo ma ahayn maaragta wax wax wax go-an ma ahayn oo iyada labadaba suuragalay aheed laakiin inaan badooyinka dadka ku duqeeyo inaan dad dilo ay markaas aheedoo inaan dad laayo ah marka dembi culusay aheed anigana aan aan mataqaanaa aad iyo aad ila weynaa oo nafteyda maaragtay igala daranaa goritaankeedu aysan macnaba ila lahayn haddii loo fiiriyo inaan dad dadkii aan daafici lahaa oo dad muslima oo soomaali ah oo mataqaana waajibka iga saaraaba ah inaan daafaco inaan aniga dilo oo markaasna sabab la-aan aan u dilo haddana aysan xaq ahayn iyadoo aan ognahay in diinteenna ay xarimtay in aan geed xataa la jari karin qofka weyn iyo birmageydana aan la dili karin taas darteed aan aniga ugu jawaabaya oaan leeyahay dadkaas arrintaas waa arrin oo mataqaanaa sidaas ah oo ay ka weyn tahay naftaada inaysan macno weyn leehayn intaa dad kale lay laheed oo xaqdarra ku dili laheed taada oo markaas adigana inay badbaadana suuragal ay tahay inaad wax ku naqatana ay suuragal tahay inay ka sahlan tahay boqol kiiba boqol soddon iyo toddoba sano ayaa laga joogaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideeddii dhacdadaasi kadib bal nooga sheekay xaaladahaadii nololeed ee aada soo martay waxaan ku noolay waddanka luxembourg waa waddan oo aada u yar oo yurub dhexdeeda ah nolosha waxay aheeda nolol oo mataqaanaa maxaa yidhahdaa iska maaragtay waddankaaga nolol aan ahayn oo maxaa yidhahday sheega duruufo ka duwan ah oo qaab ka duwan ah marka laakiin waa waa ku waa ku imaan qabnay oo waxaan lahayn maaragtay mar haddaan la waddankaagii joogin laakiin nolol aan aan sahlanayn aan ka soo marnay oo mar walbana niyadda aan ku haynay in in maxaa yidhahda waddankeena aan uu hagaago oo aan mataqaana kusoo naqanno oo boorsadii aan meesha maalinta dhigtay ilaa maalintaan hadda soo naqana hadda aan imaanahay meeshii til mar walba raja ay u jirtay inaan ka imaadon soo naqdo laakiin waxay qaadatay wakti aan yarayn oo mataqaana aada u dheer ugu dambeyntii dowladihii dalka soo maray ma jiraan wax abaalmarin ah ama bilado ah oo kaaga yimid aniga abaalmarin maba sugayba maxaa yeelay waxa laygu abaal mariyoo sameeyey maba jirin laakiin waxaan tegey waxaan tegey somalilan si aada iyo aad ah ayaa laygu sharfay biladda yani somalilan ugu qiimo badanaan qaatay oo laysiiye tan kale waxaa muqdisho igu dambaysa shan iyo sagaashankii marka dowlada ma jirin haddana waa marka labaadon imaanayo iyadoo hadda mataqaanaa soo dhoweyno badan lay sameeyey oo maxaa yidhahdaa jaamacadda muqdisho ay u horeysay oo aada iyo aad ay ii sameeyeen soo dhoweyn wanaagsan oo maxaa yidhahdaa la guddoonsiiye mahadqa shahaado marka aada iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sidoo kale dowladdana qaar waaba iska aragnay oo xafiiqda la qabtay waxaa goobjooga ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo maxaan yidhahaa iyo wasiiro iyo xildhibaano marka mujtamaca kale ee maxaa yidhahdaa ururada maxaa yidhahda bulshada na waa aaday u fara badnaa inuu joogay